إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duqornimo ee idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ganacsada ayaa waxaa lagu dilay degmada cabudwaaq ee gobolka galgadood gudoomiyaha gobolka hiiraan ee dowladda federaalk ayaa iska casilay xubinnimada guddiga maaliyadda taakulaynta dagaalka gudoomiyaha gobolka banaadir ee dowladda federaalk ayaa sheegay in dadka maamulkiisa ka tirsano ay yihiin burcad mid waliba shilinkii soo gala jaabka uu ku ridanayo faahfaahin ayaa waxay kasoo baxaysaa qarax shalay ciidamada etoobiya lagula beegsaday duleedka magaalada baydhabo ee gobolka baayi ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa waxay weerar ku qaadeen filisimo ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose beesha ciroole ayaa munaasabad ka dhacday deegaanka nasrudiin ee baraw hoostaga hadiyado waxay ku guddoonsiisay ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin weerar ayaa lagu qaaday saldhig ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin degmada yaaqshid ee magaalada muqdisho xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalk ayaa sheegtay in falka qowmuluudka qurbaha loogu dhigo caruur badan oo kuwa ay waalid u tahay ku jiraan mid ka mid a nabadoonnada beesha mareexaan ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan islamarkaana si adag ay u dhaqangeli doonaan fadwadii culummada diinta islaamku ay ka soo saareen shirkii shanaad ee ay ku yeesheen walaayaadka islaamiga ah intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegsayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ganacsade ayaa waxaa lagu dilay degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduud maxamed mudee axmed abu muslim ayaa warkan inoo haya degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud waxaa habeenkii xalay ka dhacay faldil ah oo ay kooxo hubaysanii u geysteen ganacsade caan ahaa oo ay si aad ah bulshadu u garanaysay ganacsadaha oo lagu magacaaba jiray maxamuud cabdinuur ayaa si bareer ah loogu toogtay xaafadda waaberi oo dhacda bartamaha magaalada iyada oo aysan jirin cid uu wax ka galabsaday waxaana xilliga la dilayey uu joogay kaalin shidaal oo uu lahaa bulshadu waxay dilkan la xiriirinayaan aano qabiil waxaana goobta ka baxsaday maleeshiyaadkii ka dambaysay maamulka degmada cabudwaaq ayaanan ilaa iyo hadda ka hadlin dilka ganacsadaha ayaa noqotay meel ay aada ugu soo laablaabtaan dilalka la xiriira aanooyinka qabiilka dhibaatooyinkan ayaa waxaa u sabab ah maamulada ka jira degmooyinka qaar ee bartamaha soomaaliya oo ku salaysan sadbursi qabiil iyo nin tooxiisi tiiyo ay si weheliso hay-ado iyo enji-oyo ay shaqadoodu tahay islamarkaana ka macaasha isku dirka qabaa'ilka gudoomiyaha gobolka hiiraan ee dowladda federaalk ayaa iska casilay xubinimada guddiga maaliyadda taakulaynta dagaalka sida warkan uu ku eegaya maxamed ciise gudoomiyaha gobolka hiiraan ee maamulka hirshabeelle cali jiito cusmaan ayaa maanta soo saaray qoraal uu ku sheegayo inuu iska casilay xubinnimadii guddiga maaliyadda iyo taakulaynta ciidanka iyo maleeshiyaadka dagaalada ka waday qaybo ka mid ah hiiraan wuxuu qoraalkiisa ku sheegay in guddigii uu ka tirsanaa aysan sidii loogu talagalay u shaqayn sidaa darteedna uu is casilay waa qoraal uu aad ula soo degdegay kuna muujinayay in uu jiro musuq maasuq iyo xatooyo xoolo tallaabada uu isaga casilay guddiga maaliyadda ayaa imaanaya iyadoo ay sii gabaabsiyeeso lacagtii qandaraaska ahaa ee mare mareykanka loogu soo qaatay la dagaalanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab afhayeen u hadlay ayaa akhriyey qoraalka ka soo baxay cali jiite bismilah maaxaad saddexi tobanka diseembar laba kun labaatan iyo labo wareegto gudoomiyaha gobolka hiiraan mudane cali jeete cismaan ku socota madaxweyne ku-xigeenka dowladda hirshabeelle og madaxweynaha dowladda hirshabeelle og guddiga maaliyadda taakulaynta ciidamada gobolka hiiraan ujeeddo ka bixid guddi kadib markaan arkay habaacsanaanta iyo sida ay wax u socdaan markaan arkay in guddiga maaliyadda taakulaynta ciidamada gobolka hiiraan uusan diyaar u ahayn inuu ka shaqeeyo howlihii loo idmaday sidaas daraaddeed laga bilaabo maanto ay taariikhdu tahay bisha aad waxaan caddaynayaa inaan ka baxay guddigii maaliyadda ee ahaa taakulaynta ciidamada maadaama adeega ay sugayaan shacabka uu yahay adeeg baaxad weyn iyo howl wakhti badan in la geliyo u baahan sidaas daraaddeed wuxuu mar labaad caddaynayaa gudoomiyaha gobolka hiiraan inuu ka baxay ka mid ahaanshaha guddigaas sababaha kor ku xusan iyo sababo kale awgeed qaar badan oo ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda federaalka ayaa lacaga boqolaal kun oo dollar ah ku kiristay diyaarado ay ku tagaan deegaanada qaar in badan oo furimaha isku sawiray bilihii ugu dambeeyey waxayna ku laabteen madaxtooyadoodii markii ay lacago badan ku qaateen in ay deegaan u qabanayaan iscasilaad uu cali jeeta ka sameeyey guddiga maaliyadda iyo hadaladii uu maalmahan lasoo dhaafay jeedinayey ee ahaa inuusan laba bilood oo hadda kadib dagaalka sii wadi karin ayaa muujinaya culayska haysta dowladda federaalka gudoomiyaha gobolka banaadir ee dowladda federaalka ayaa sheegay in dadka maamulkiisa ka tirsano ay yihiin burcad mid waliba shilinkii soo galo uu jeebka ku ridanayo isagoo ka hadlayay munaasabad ka dhacday magaalada muqdisho ayuu sheegay in xafiiska aruurinta canshuurta loogu talagalay aan waxba soo gaaraynin wuxuu tilmaamay in nin waliba halkii loo dhiibay amaba uu joogo uu ka dowladaynayo islamarkaana wixii uu gacanta ku dhigo uu asigu yeelanayo amaba jeebka gashanayo degmooyinka waxaa laga sheegaa inta badan qof kasta meesha uu joogo dowle ka yaha la yidhaahdaa kan laanta jooga laanta uu dowle ka yahay kan waaxda jooga waaxdiisa uu dowle ka yahay maxaaba guddoomiya degmada soo gaaraaba hoostiisaa laga dhasha taliyuu saldhiga saldhigiisau madax ka yahay mid walba meeshuu jooga uu dowle ka yahay suuragalna maaha dowla waa iskabtaa ee qof keligiis dowle noqon kara ma jirto guddoomiyaha waaxda joogo haddii warqadda dhismaha degmada ka soo baxday dowladda hoose ka soo baxday hadduu isbaar u dhigto oo kan la-aanta jooga u isbaar u dhigto oo kan joogasa boliiska uu isbaar u dhigto oo kan ciidanka sheegana isbaar u dhigto cidda marka dowlad loo noqonayaa waa xaggayse lacagta ka imaanaya mushaarku xaguu ka imaanayaa maamulka gobolka banaadir iyo dowladda federaalka ah ayaa lacago fara badan qori caaraddii waxay uga qaadaan shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho lacagtaas waxaa lagu sheegaa canshuur laakiin intaa waxaa dheer mid askartu ay ka qaataan iyadoo mararka qaarna lacag aan koobsha ah goynin loo dilo dadka shacabka ah faahfaahin ayaa waxay ka soo baxaysaa qarax shalay ciidamada itoobiya lagula beegsaday duleedka magaalada baydhabo ee gobolka baay warkaa iyo warar kale waxaa inoo haya haashim cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo kala duwan ka fuliyey gobolada shabeellada hoose iyo gobolka banaadir dhanka shabeellada hoose silsilada weeraro ah ayay xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen saldhigyo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka u kaga sugan yihiin qaybo ka mida gobolka shabeellada hoose ciidamo hubeysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal culus ku qaaday fariisin ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ay kaga sugnaayeen degmada buulamareer ee gobolka shabeellada hoose isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal toosa ku qaadeen fariisimayaasha ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka kaga sugan yihiin degmada jannaale ee isla gobolka shabeellada hoose isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ay kaga sugan yihiin deegaanka arbacow ee duleedka ceelasha biyaha sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala weerar saf ballaarana ku qaadeen fariisimayaasha ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin degmada owdheegle siinka dheer iyo sidoo kale beri ree dhanka magaalada muqdishona ciidamo hubeysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday fariisan ciidamada dowladda federaalka kaga sugnaayeen xaafadda caymiska degmada yaaqshiid ee magaalada muqdisho dhanka gobolka baay rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shala gelinkii dambe qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa xabashida ethoobiya ciidamadan itoobiyaanka ah ayaa lagu helay duleedka magaalada baydhabo waxaana qarax u haleelay mid ka mid a gawaaridii ay wateen ciidamada itoobiyaanka khasaare kala duwan ayay wararku sheegayaan inay soo gaareen ciidamada xabashida ethoobiya walow aan weli la helin tirada rasmiga ah ee ku dhimatay ama ku dhaawacantay beesha roole ayaa munaasabad ka dhacday deegaanka nasrudiin oo hoosaga degmada baraawe waxay hadiyado ku guddoonsiisay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin sida warkan uu ku eegayo mahad cubeyd cali beesha ciroole oo ka mid ah beelaha dega gobolka shabeellaha hoose iyo gabdhaha deegaanka nasrudiin ayaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku wareejiyey xoolo nool oo gaaraya laba boqol iyo konton neef oo ari ah kuwaasoo ay ugu tala galeen inay ku garab istaagaan mujaahidiinta dagaalka uga jira furimaha hore ugu horreyn waxaa goobta xoolaha lagu wareejinayay ka hadlay odayaasha dhaqanka beesha ciroole waxayna dhammaantood muujiyeen inay si buuxda u garab taagan yihiin mujaahidiinta mean rugoognaay owna oo agna beesha oroole mee maalinka alxamdulilah ilaahay mahaddas oo ilaahay sana deerisyahay in una wareegaysna xoolo nool naf iyo maalba in una wareegaysna oo ka wareegaysna xarakatu shabaab almujaahidiin allaahu akbar hadda wareegisaysna insha allah koowa balaawa nuu agta wal haanka ma macnaa sicirkana ma ag arrinta ilista oo weli saaweynda kumi haddii ilaahaydama insha allahu shacabka muslimiinta annaga afkooda ka hadlayna annaga nuqadadii beesha ah naqiibidii beesha nabadoonadii ah nuqadadeenna ayaana hogaaminayaan ogaasyadeenna hogaamiyaasha ayayna wataan qabaa'ilada qabaa'il walba meeshu ay kaga aadadahay gobolka ay kaga aadadahay degmadii ay kaga aadadahay ay ku diyaar garoobay insha allahu waa idinka soo socnaa haas malaynina inaan annaga idinka maqannahay jawaabtana waaba hesheen mujaahidiinta idin tuseenba sidoo kale waxaa iyaguna goobta ka hadlay gabdhaha deegaanka nasrudiin gaar ahaan kuwa dhigta goobaha waxbarashada waxayna sheegeen in xoolaha ay bixiyeen aysan noqon doonin kuwii ugu dambeeyey ay ku wareejiyaan mujaahidiinta
waxaa halkan ugu kaabaynaa walaalahayna oo mujaahidiinta ragga oo shahaadada har iyo habeen noo shahiida oo dhiiggooda ku huridna oo annaka ku qalba qaboobsana ayaa halkan ugu hadiyaysanaynaa hoolana nool oo ah eri tiradoodana konton nef insha allah hadda bilaaw ayaa nahay doorka dambena waa ka badin doonaa insha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu shabaab oo dhan ayaan salaamayaa salaanta kadib waxaan idin sheegayaa inaan garabkiina taagannahay har iyo habeen ininka heri doona annaga waxaan ogaanaysiin halahan hadda konton neef waa idinku kaalmaynee haddana waxaan ogaanaysiin inaa intaan inka badan inaan iibi doono haddii alla idmo insha allah waxaa isaguna goobta ka hadlay ugaaska beesha ciroole ugaas ibraahim maxmed nuur isagoona fariin u diray shishayaha iyo dowladda federaalka duulaanka ku ah deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka waxaan leenahay waxaad ku soo duusheen dal islaam diin islaam baad ku soo duusheen ilaahay diinsaad duulaha ku tihiin waxaad ogaataan dad u dhimanayo u diyaarsan baa diyaar ah awoodda aad sheeganaysaan fiiriya intay la'eg tahay awoodda ilaahayn intay la'eg tahay fiiri kadaab baa tahay waxa micno kartid meel kastoo aad ilaalinaysa waa joognaa haddii aad wax ilin lahayd ninka ku keensaday oo dabadhilifka u ah oo laba jeer aad u dooratay diintaada jecerkaad u dooratay oo gaalka ah ee murtadka ah waa kan derbiga intii lagala cararay ee duur lagu wareejiyey madista la sheegi waay magaciisa la sheegi waay allahu akbar ugu dambayntii waaliga wilaayadda islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan ayaa beesha ciroole ka guddoomay xoolaha ay ku wareejiyeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo sheegay inay gaarsiin doonaan halkii loogu tala galay islamarkaana u soo jeediyey dardaaranno muhiim ah ogaada gaalada waxa wayan digdigtooda waa u maalmo waa maalmo ilaahay subxana wa tacaala qur-aankiisa dib u fiiriya akhriya waana taqaanaan alqur'aan aa tihiin dib u fiiriya waxa ay wadaan waa maalmoun maalmahaas kadibna waxa weyaan waa iska jabaan waa iska roob xagaayo fiirta ayay noqon doonaan ikhwaani marka ilaahayna barakeeyo jazaakum allahu khayran waxaa la rabaa dadka dhammaan inay ku daydaan beelaha kalena inay ku daydaan insha allahu tacaala beelo badanaana safka ku soo jiro saasaana laga rabaa xaqiiqatan inaan ka dhabayno ballanqaadyada aan qaadnay iyo waxyaalaha aan insha allah afkan aan kaga hadleyno ficliyan in noola arkana waana la rabaa oo sufuufta aan tagno oon buuxinno oo wiilasheenna aan geyno maanta waxa waya ninkaan safka gaalada ninkaan safka magta muslimiinta aan ku bixin oo u istaagin kan kale ayuu geli doonaa ogaada meel dhexaysa ma laha maanta oo la istaago waa noola caddeeyey ma ahan markii ugu horraysay oo ay beesha ciroole mujaahidiinta ku wareejiso xoole sidan oo kale ah waxaana la xusuustaa inay mujaahidiinta horey ugu wareejiyeen xoolo fara badan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalk ayaa waxa ay sheegtay in falka qowmoloodka qurbaha loogu dhigo carruur badan oo kuwa ay waalid u tahay ay ku jiraan maxamed amiin ayaa warkan faahfaahinaya xildhibaan faadumo cabdi weheliya oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalk ee fadhigeedu yahay muqdisho balse haysata dhalashada waddanka ingiriiska ayaa sheegtay in carruur badan oo ay waalid u tahay waddanka ingiriiska loogu dhigo ficilka ah inay isu galmoodaan dadka isku jinsiga ah yacni waxay ula jeedaa falka qoomuluudka waxa ay carabka ku adkaysay in mar weliba ay aragto carruurteeda oo sita buugaagtii falkaasi foosha xun loogu dhigayay waxna aysan ka qaban karin haddii ay ka reebto goobtaasi waxbarashadana ay xabsi ku mutaysan doonto koob iyo toban caruur ah oo aan ayeeyo u ahay oo ugu yaryahay mid hal sano jir ah ayaa mushkiladaasi wajahaya ayay tiri xildhibaanad faadimo cabdi weheliye adduunka hadeer siduu qaniis u maraayay oo qaniis qarsoon u maraayay oo qaniis qarsoon u maraayay annaga yurub maanta waxaan joognaa in ilmahayagii iskuulka loogu dhigaayo sida leesu isticmaalo labada nin waxay sameeyaan iyo labada naag waxay sameeyaan haddaanaan geyna gaal shirana waa nahay ilmaheennana ciqaab kale waayo anigu ilmahayga alxamdulilah wakhtigan waa ka koreen laakiin ilmahan ayeeyada u ahaa ayaa la geeyaa oo wallaahiya ilmahan ayeeyada u ahaa ayaa la geeyaa hadda koriinadoodii kuwaygii waxaa iiga daran ilmahooda sidaan u badbaadi lahay iyo meeshaan gey lahay wadankii ma keeni karo waad ujeedaan waa cunug halkaas ku dhashay fasility badan uma helaayo wadan kale ajnabiyaan ku ahay ajnabi ajnabi ku bedel waayo marka waxa waaye maanta faamiligayga probleemka haysta waxaa waaye kow iyo toban cunugan alxamdulilah ayay u ahay kow iyo tobankii cunug mid hal sano jiraa u yar sidaan uga bixi lahayn london ayaan u gey lahayn meel aan qaniis looga soo dhigay waa loo dhigaa asay sideetaa gabadhan iyada u ahay saasay u wadataa warqadihii waxa ay sheegtay in carruurta arrinkaasi maskaxdooda loogu beero goob kasta iyo guri walbana lala daba socdo astaamaha dadka liwaadka u saaxiibka ah ay samaysteen arrintaasi oo xitaa dadka waaweyn ee qurbaha jooga ay la qabsadeen indhaheenna si looga dhigo caadi qaniisku inuu caadi yahay wadada markaad soo gasho trafig ligtka marka aad taabato ee aad nalka daaranaydo anigu aan gudbo dhulkaa lagu sawira calaamadan tirada badan oo sharaxaada badan oo qaynsoroobaadka aad mooda iska leeyihiin ha calaamadaasa halkaasaas noogu taalla cuntadii waa lagu sawiray ilmaha tv-ga kartuunka balaqbidqa ay fiirsadaan asagoo wax calanka loogu soo siinaa calankia wac loogu soo siinaa waa lagu labisanaa haddii lagaa dareemo inaad dhibsanayso dadka qoomuluudka ah ee ku nool qurbaha maxkamad ayaa lagu saarayaa haddii aadan ku dhawaaqin xitaa waxaa laga akhrisanayaa wejigaaga ayay tiri xildhibaanada maanta wuxuu maraa in iskuulaadkii laga dhigo in maaragtay uu xadaaro maraayo in maaragtay xuquuq loo yeelaayo in dastuur loo yeelaayo inaadan dhibso karin inaadan jir cuni karin meel haddaad isugu timaadaan indhahaaga waxaa la fiirinaa qofka ku jirta inaad indhaha ku gubaydo fiirinaydo asaa lagu leeyahay body language waa haraasminti garayda qoftaan waa maxkamad haddayin saas haddaad uga jeesato waa dembi haddaad fiirido waa dembi iyadoo sii hadlaysa ayay sheegtay in waalidiinta soomaaliyeed ee qurbaha jooga looga faa'iidaysto xaaladda dhaqaale xumo ee haysata awgeed iyadoo looga bedelaya in ubadkooda waxbarasho loo geynayo haddana waxa waaye annaga danyariduna waa noo keenay aqlaaq xumada aabbe iyo hooyo irsaaqo doonay cunuga educationkiisiina kuma dari karaan iyadoo ay xaaladaasi jirto waalidiin horay ubadkooda qurbaha u geeyey ay maanta qoomamo ka taagan yihiin waa inta uu alla wax garadsiiye ayaa haddana weli dad badan waxa ay u hanween yihiin inay mar uun cagta dhigaan waddamada gaalada iyadoona ay jiraan waalidiin badan oo ubadkooda u diraya waddamadaas misna dhaqaalo badan ku bixinaya mid ka mid a nabadoonnada ka soo jeeda beesha mareexaan ayaa sheegay in ay soo dhoweynayaan islamarkaana ay si adag u dhaqangelin doonaan fadwadii culimmada diinta islaamka ay ka soo saareen shirkii shanaad ee ay ku yeesheen walaayadka islaamiga ah cabdisamed cabdulahi ayaa warkan faahfaahinaya nabadoon ibraahim moxamed cigaal oo ah naqiibka beesha mareexaan islamarkaana ka socday gobolka gado ayaa isagoo khudbad ka jeedinayay shirkii wadatashiga golaha nuqabada soomaaliyeed wuxuu carabka ku adkeeyey inay soo dhoweynayaan fatwadii kasoo baxday culimmada haddii ay yihiin waxgaradka gobolka gado islamarkaana ay si adag u dhaqangelin doonaan
haddaan nahay golaha dhaqanka ee soomaaliyeed gaar ahaan aniga afka nuqabada gobolka gado ama beelaha mareexaan oo maaragtay gobolka gado naqiibkoodii aan ahay waxaa weeye annagu waan soo dhoweynaynaa bayaankaas mar hadday ku dhawaaqeen oy xaqi iyo baadilkii kala saareen oy xaqi caddeeyeen ummadda muslimiinta an ay oga faa'iideeyeen maanta xilliga la taagan yahay waxaa weeye jazaakum allahu alkhayr baan leenahay fikirka culummada iyo go-aanka ay qaateen si geesinimo leh oo dhiiranaan leh oo waxaa weeye qanaaca ku jirto yaan go-aankaas u qaadannay intaas kadib wuxuu baaqu diray ummadda soomaaliyeed isagoona bartaas ka jeediyey sugaan waxaa weeye soomaaliyay god baa nagula guray garanna maysaane gumayste iyo cawaankiisi baa noo guddoonsaday gaaladu inay noo tashaan gabannadaa diiday inaan garab istaagnaa mar hore nala gudboonayde baddeennay guran hayaan gibil castoodiiye gafuur culusna way soo direen intay giniyo siiyeene waa cawsgeeriyaad ay gurubsanayaane gobollada gobollada dhexe iyo bay waa la gurahayaaye kuwa geda fadhiyana waa la geli gooshkan dabadiisa gedii ceelcadoo kaley sugahayaan waana loo geliyey insha allaahu waa la gurahayaa sidii galdhoobeede garawaya kismaayaa ku xigi guushi ceelbaraf jasaakum allahu khayr
nabadoon ibraahim maxamed cigaal oo ah naqiibka beesha mareexaan islamarkaana ka socday gobolka gado ayaa isagoo khudbad ka jeedinayay shirkii wadatashiga golaha nuqabada soomaaliyeed wuxuu carabka ku adkeeyey inay soo dhoweynayaan fatwadii kasoo baxday culimmada haddii ay yihiin waxgaradka gobolka gado islamarkaana ay si adag u dhaqangelin doonaan warkaba dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga halfurqaan duhurnimadan waa inaga intaa